slى اllه وslm عlى نabiyina mxamedi وعlى آlih وأصxaabih أجmaعiin ama bعdu qala الإmam abu ciisa التirmidiy raximah اllah taعalى baabu ma jaءa fi الشhuhadaaءi man hm baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baab yahay jaa-a ku yimid fi shuhadaa'i shuhadada man hum waa aya ayagu shuhadadu yay yihiin qaala alimaamu abu ciisa raximah llah xadaana alansaariyu wa huwa isxaaq bnu muusa alansaariyu qaala xadaanaa macnun qaala xadaanaa malikun xaa xadaanaa qutaybatu can maliki can sumayin can abi saalix can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal ly slama qaala ashuhadaau khamsun shuhadadu waa shan almacuunu midka macuunka ah ee markaa yacni daacuunku ou haleelay waalmaqduunu midka calooshu ay ka jiran ee calool baxaya sidaa ku dhinto waalgariqu midka maashoodan oo yacni maashooday oo ku maashooday biyo ku haftay wa saaxibu lhadmi dumista qofkeeda yacni ninka ay guri uu ku dumay ama dhismo uu ku dumay iyo washahiidu fii sabiili illah iyo ilaahay jidkiisa jihaadka kan ku shahiiday xagga hawaabta iyo ajarka ayay kuwani shahiidka kala mid yihiin axkaamo kalena shahiidka macrakada waa ku khilaafsan yihiin oo in la dhaqayo oo lagu tukanaayo iyaga marka kuwani waa la dhaqayaa waa lagu tukanayaa dhankaa kala mid maaha kuwan daacuunka kan ku dhintay iyo midka guriga ku dumay iyo iyaga waana la dhaqayaa waana lagu tukanayaa dhinacaas kalama mid ah wixii aan markaa yacni xagga hawaabta iyo aakhiro ajarkeeda iyo iyay kala mid yihiin ayb qaala wafi lbaabi can anasi wa safwana bni umayah wa jaabir bni catiik wa khalid bni curfuta wa sulaymaana bni suradin wa abi muusa wa caaisha qaala xadiidu abi hurayrata xadiidun xasanu صaxiix qala xadaanaa cubayd bnu asbaaط bni muxamedi اlqurashiyu اlkuufiyu wahuwa saduuq rawaa lahu albukhaariyu fi juزءi اlqira'ة wالtirmidiyu wbnu maajah qaala xadaanaa abi ayb aabihii marka waa asbaaط bnu muxamed alqurashiy hiqatun ducifa fi thawri ninkan isaga waa hiqo sufyaan thawri markuu ka warinayose waa la daciifiyey rawaa lahu asxaabu lkutub الsita qaala xadaanaa abu sinaan ashaybaaniyu wahuwa hiqatun habtun magaciisa diraaru bnu murah ayaa la yidhaahdaa can abi isxaaq aلsabiiciy camr bn cabd llahi alhamdaniy weeyaan qaala qaala sulaymaanu bnu suradin likhaalid bni curfutah ayuu wuxuu ku yidhi ow amase khaalidun baa yidhi lisulaymaan ku yidhi sulaymaan bnu surad labadaba waa saxaabo amaa samicta rasuula اllahi sal ly slam yaquul miyaadan maqlin nebiga oo dhahayo man qatalahu batnuhu qofka calooshiisu ay disho oo yacnii caloolbax u dhinto lam yucadab fii qabrihi qabrigiisa laguma cadaabo faqaala axaduhumaa midkood lisaaxibihi wuxuu ku yidhi nacam haah waan maqlay xadiidkanna waa saxiix oo imaam axmed musnadkiisuu kusoo saaray ibnu xibbaanna waa saxiix yeelay fi taqaasiimi waalanwaac ama saxiix ibnu xibbaanka ayuu ku saxiix yeelay qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasanun gariibun fi hada albaab waqad ruwiya min gayri hada alwajhi baana lagu wariyey marka xasanun gariib markuu yidhaha waa xasanun lidaatihi marka xadiidka hiskiis buu xasan u yahay ayb waxaa laga qaadanayaa marka xadiidkani shahiidkana ama muraabidkana waa laga nabadgeliyey isagana cadaabulqabriga iyo waxyaabaha marka wuu ka nabadgalaa dhinaca marka maadaama uu kala mid yahay isaguna waa shahiid xagga hawaabta iyo ajarka qaala baabu ma jaءa fi karaahiyati اlfiraari min aلطaacuun baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baab yahay jaa-a ku yimid fii karaahiyati alfiraari cararitaanka la cararo karaahada la karaahaystay min adaacuuni daacuunka laga cararo daacuun marka waa cudur jawigu intuu wasaqoobo ee ummadda hal mar ku habsado ee dad badan ay u dhintaan innaga kaan u naqaana maahan daacuunku innaga badanaa daacuunku koleerahan u naqaanaa koleeruhu marka waa mabduun qofkiisa nacam daacuunku isagu wax jawiga talwiith inta ku dhaco wasaqayn ama wasaqoobid intuu wasaqoobo dadku markaasi cudur uu ku dhaco bushi uu ku yimaado bacd alculamaa waxay leeyihin nabaro ayaa jirka ka soo baxaayo aduu marka waa mowd jamaaci oo caama ayaa dhacaya markaas macnahaas marka daacuunkaas qofka yacni in laga cararo dhul uu ku dhacay ama ku habsaday in qofku ka cararo nicidda la nacay waxay ku soo arooray caddayntiisiibu u baab yahay qaala alimaamu abuu ciisa xadaanaa qutaybatu wahuwa bnu saciid abu rajaa qala xadaanaa xamaad bnu zaydi can camri bni diinaar can caamir bni sacdi can usaamata bni zaydin ana nabiya sal l slam nabiga dakara daacuuna buu sheegay faqaala wuxuu yidhi baqiyatu rijzin cadaab haraagiis waaye ow amase cadaabin baqiyatu cadaabin cadaab wax ka haray wa ursila calaa daa'ifatin loo soo diray qolo min bani israa'iil reer bani israa'iil cadaab reer bani israa'iil loo soo diray qolo ah wax ka haray marka iyaga cadaabuu u yahay laakiin ummadeenna muxuu u yahayna ummadeenna anagu dembi dhaafuu noo yahay sida xadiid kale ay tilmaamayaan nebiga sal ll ly slam laga wariyey walidaalika mas'aladan keliya ibnu xajar kitaabuu ka qoray la yidhaahdo badlu lmaacuun fii fadli taacuun waana madbuuc kitaabkaas badlu lmaacuun fii fadli taacuun ayaa la yidhahda wuxuu uga hadlayaa marka axaadiidta daacuunka ku saabsan kelimaadka qariibkaa uu sharxayaa fiqiga ku jira uu sheegayaa wixii tawjiihaad iyo ayuu gelayaa waa kitaab marka hal mujallad ah faidaa waqaca biardin dhul hadduu ku dhaco wa antum bihaa idinkana aada ku sugan tihiin falaa takhrujuu minhaa haka bixinina waidaa waqaca biardin dhul hadduu ku dhaco walastum bihaa idinka aydnan ku sugnayn falaa tahbituu calayha ha u deganina oo meeshaas ha gelinina oo ha u deganina ayb marka in laga cararaa waa kaa waa la reebay qofkii ku dhex jiro maahan inuu ka cararo ninkii laakiin aan ku jirin maahan isagu inuu balaayada raadsado laba waa kala duwan tahay qofka balaayadu marka ay asiibto iyo marka aynan asiibin inuu balaayada u yeerto ou dhex galo balaayada marka in loo yeerto waa la reebay hadday kugu dhacdo ama kugu timaadana sabra lays ayb ayb oo marka nebigu waa ki yidhi wasalu llaha alcaafiya ilaahay caafiya hala su-aasho ma dhihin marka anigu ilaah wey imtixaan imtixaankaasaan ku sabraa markaasaan wax keenayaa sidaas maaha ibnu taymiya kitaabulistiqaama wuxuu ku qoray nin uun dadkii is nin aada isu mahadiyey oo isdhahayo nin yacni ku gaara male adiga daacadii iyo sabarka iyo kugu gaara male markaasuu is yidhi ilaahayba wuxuu ka baryey inuu imtixaano waa la imtixaanay markii dambe kaadidaa lagu xabisay dhab kaadidii markaasuu meeluu galo waayey ilmaha yareer ee dugsiga qur-aanka dhigto uu soo geli jiray markaasu wuxuu ku dhihi jiray udcuu liabi licamikum uddaal adeerkiin dhunsan u duceeyey ilmaha yaru saa ku dhihi jiray waa u adkeysan waaye marka waxuu gartay inuu dhunsan yahay marka qofka balaayo ii keen balaayadu may timaado xataa iska daa balaayadee waxyaabaha waaweyn ee mas-uuliyaadka ay ka dhalan karaan qofku inuu u yeerta ma aha walidaalika xadiidkii waatou ah nabigu uu yidhi laa tatamanaw liqaa'a alcaduwi cadow la kulankiisa ha tamaninina oo idinku markaa ha u baxbaxsanina cadowga la kulankiisa faidaa laqiitum haddaad cadowga is aragtaan oo isla kulantaan fasbiruu sabra markaas sabaad iyo markaa la imaada laakiin intaynan imaanin inaad u yeerataan ama la orodaan ma aha ayb qaalo marka midaasna marka marka lagu jira waa saas marka aan laga lagu jirinna in la galaa maaha leanna maxaa yeelay geliddu waxay wadataa walaa tulquu biaydiikum walaa tulquu biaydiikum ila tahluka tahluka markaa idinku ha ku ridinina anafafyaalkiina walaa tulquu bianfusikum ila tahluka waxyaabahanna waxaa ka dhalanaya markaas qofkii inuu ku dhinto kaanuu inuu naftiisi dilo kale noqonaysaa marka ayb qaala wafi lbaabi can sacdi wakhusaymata bni haabiti wacabdiraxmaan bni cawf wajaabirin wacaaisha qaala xadiidu usaamata bni zayd xadiidun xasanu صaxiix qaala baabu maa jaءa fi man axaba liqaaءa allahi axaba allahu liqaa'ahu qofkii ilaahay la kulankiisa jeclaysto alla waxau jeclaadaa isagana la kulankiisa qaala xadaanaa axmed bnu lmiqdaam abu abulashcad alcijliy wahuwa saduuqun saaxibu xadiid qala xadaanaa almuctamir bnu sulaymaan qaala samictu abi yuxadiu almuctamir bnu sulaymaan ibnu qirkhan waa ataymi qala samictu abi yuxadiثu can qataadata can anasi can cibaadata bni الsamit can الnabiy sal ly slam qaal man axaba liqaaءa allahi qofkii alla la kulankiisa jeclaysto axaba allahu liqaa'ahu alla waxau jeclaadaa la kulankiisa isagana waman kariha liqaaءa allahi alla la kulankiisa qofkii nacana kariha allahu liqaa'ahu alla la kulankiisau naca qala fi lbaabi can abi muusa wabi hurayrata wacaaisha qala xadiidu cibaadata bni الsamit xadiidu xasanu صaxiix tafsiirkiisana waa imaan doonaa qaala xadaanaa xumayd bnu mascada qaala xadaanaa khaalid bnu اlxaariث qaala xadaanaa saciid bnu abi caruubata xaa waxadaanaa moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa moxamed bnu bakrin wahuwa albursaaniyu can saciid bni abi caruubata can qataadata can zuraarata bni awfa can sacd bni hishaam can caaishata anaha dakarat ana rasuula اllahi sal ly slam waxay sheegtay in nebigu qaala uu yihi man axaba liqaaءa allahi axaba allahu liqaa'ahu waman kariha liqaaءa allahi kariha allahu liqaa'ahu qaalat waxay tiri caaisha faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah kulunaa nakrahu اlmowt dhammaanteen geerida waa nacayna marka caaisha waxay u qaadatay qofkii alle inuu la kulmo yacnii ilaahay lala kulmo geeriyaa ka sokaysa so ee qofka alla la kulankiisa naco ee ninkii geeri dha geeri naca alla la kulankiisa inuu nacayay noqone marka haddii alla isagana nacaya la kulankiisa arrintu khatar inay tahay waxaan idhi bay tihi yaa rasuula allah kullunaa nakrahu lmowt dhammaanteen annaga dhimashada waa necabna sidaasay u qaadatay marka qaala wuxuu yihi nabiga laysa kadalika sidaa ma ah walaakina almu'mina mu'minku idaa bushira biraxmat illaah ilaahay naxariistiisa haddii loogu bishaareeyo waridwaanihi raalli ahaanshihiisa wa jannatihi jannadiisa loogu bishaareeyo goormaa loogu bishaarayna markuu dhiman rabo markuu dhiman raba nafta laga qaadayaa la tusaa waxaas dhan yaa loogu bishaaraynaya in aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu ttnazl عlayhm اlmalaa'ikaة anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biاljannati alatii kuntum tuucaduun markaas markii loogu bishaareeyo bishaarada uu arko axaba liqaaءa allahi ilaahay la kulankiisau jeclaadaa inuu dhinto waa jeclaanayaa markaas wa waina alkaafira wa axaba allahu liqaa'ahu allana la kulankiisau jeclaadaa waina alkaafira gaalka idaa bushira bicadaabi illahi haddii loogu bishaareeyo wasakadihi caradiisa kariha liqaaءa allahi buu nacaa wa kariha allahu liqaa'ahu allana la kulankiisau nacaa ninkaas marka arrintu waxay tahay waa marka la dhimanaayo mu'minkiina waa loo bishaaraynayaa waa liqaagii waa jeclaanaya gaalkiina cadaab baa loogu bishaaraynaya dib inuu isku dhigo jeclaanaya ee arrintu maaha qofkii ordaayo caafimaad qabo ee in la leeyahay yacni geerida ha jeclaado geerida qof jeclaanayo male laakiin markii nafta la kaxeynaayo ninkan in la tuso ee wax weyn la tuso bishaarada alla u hayo iyo marka uu arko ama la tuso de markaas waxay tahay waa markaas marka uu jeclaanayo alla la kulankiisa waxaa laga fahmaa marka qisadan xadiidka ama aayadda mararka qaar qofka sida usoo degdegayso macaanidoodu inay khilaafsan tahay saasa dhici kara hadda caaisha iyada sidaa usoo degdegtay ninka ilaahay la kulankiisa jeclaado geerida ay u fahmtay waana loo fahmi karaa laakiin nebiga wuxuu tusay waktiga ay tahay arrintaas ee inaynan ahayn wakti kasta meeshaa marka waxaa laga qaadanaya inaan laga maarmi karin nusuusta fahamkeedu daruuri inay tahay xadiidka ama aayadda fahmka dhabta ee laga fahmo in la raadiyo kaa saxiixa inay muhiim tahay saxaabada dee nebigaa u joogay nebigay weydiinayaan waan u fasiraya iyaga nebigu markuu dhintayna ayagaa fasiraya asxaabta ayb dadkii ka dambeeyeyna mar kastaa marka qofku ciddii ka cilmi roon oo diinka ka taqaano oo asxaabta iyo axaadiista iyo asxaabta aqwaashooda iyo iyo kutubaha ka aqoon og ayuu warsanayaa ishkaalkiina sidaasuu uga baxayaa ayb qala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasanu صaxiix qaala baabu maa jaa wuxuu ku yimid caddaynteedii uu baab yahay fi man yaqtulu nafsahu qofka nafsadiisa dilayo lam yusalla calayhi lagu tukan maayo qofkii naftiisa gooyo oo naftiisa dilo ma lagu tukanayo baabkaa arrintaa wuxuu ku yimid qaala xadaanaa yuusuf bnu ciisa qala xadaanaa wakiicu qala xadaanaa israa'iilu washariiku can simaaki bni xarbin can jaabir bni samura ana rajula nin qatla nafsahu nafsadiisuu dilay falam yusalli calayhi nabiyu sal l slam nebiga kuma tukanin markaa nebiga kuma tukanin ma waxaa laga wadaa ninkii naftiisa dila waa gaal saa darteed salaatuljanaaze lagu tukan maaye maa laga wadaa maya arrintaa marka qofka maku gaaloobayo laakiin nebiga waxuunan ugu tukanin canaan darteed inuu tuso ninkani inuu dembi weyn la dhintay ayuu dadka tusaa macnayeeduna haddii nebigu uunan ku tukanin cidna inaysan ku tukanin ma aha nebigaa salaadiisa ka daystay laakiin dadka qaar waa ku tukanay si fardu kifaayada uga dhacdo muslimiintana marka hadda qofka ahlu fadliga ah ee la qiimeeyo mujtamaca sharafta ka leh ahlu fadligana ah ama sida ninka yacni imaamka muslimiinta u ahoo kale ama ninka caalimka ah oo kale ku tukan maayo si dadku uga waantoobaan arrintaas dadka laakiin qaarkood waa inay isaga tukadaan qaar dadkii ka mida si fardu kifaayadii ummadda ay uga ridaan xadiidka waxaa laga qaadanayaa in qofku naftiisa gooyo inay dembi kabiira ah ay tahay waxuu doonaa ku gooyo inay tahay dembi kabiira ah mar haddii nafsadiisii kas oo u dilo isagoo marka yacni weliba noloshii xayaatadii ya-si ka muujinaayo oo dhib inuu ku qabo ay tahay qaababkaas oo kale u dilo ayb qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasanun saxiix waxaana looga qiyaas qaadanaya dadka dunuubta kabaa'irta ku dhex jiro ee aan ka toobad keenin bannaankana dhigto dunuubtaas kabaa'irta dadka qiimaha le ma ku tukanayaan ee dadka qof ama laba isaga tukanaya si fardu kifaayada uga dhaco muslimka marka xataa naf goynteed iska daaya qofku xubnaha uu iska jaro ee uu kas iskaga jaro xataa waa saameynaya dembi dhaafkiisa xadiidkii dufayl waa kii nebigu uu yihi ilaahu dembi dhaaf dufayl marka nin baa ku riyooday markaasu arkay isaga oo janno la geliyey oo xaalad fiican ku jiro gacmihiisa marka laga reebo gacmaha marka wuu iska jarjaray tu xanuun iyo wax uga si ugu dareen markaas ayaa wuxuu yidhi nabiga sal lla l slam markii dambe qisadii looga sheekeeyey allahuma akfirhu waliyadayhi waliyadayhi labadiisa gacmoodna saas oo kalea ku jirta riwaayaadka qaarna waxay ahaayeen lan nuslixa laka maa afsadta waxaad adiga iska hadlaysay innaga makuu hagaajinayno qofka marka wixii isaga uu iska hadleeyey haddii aan loo hagaajinaynin arrintan marka naf oo dhan hadduu iska gooyay maxaa umalaynaysaa ayb waxyaabaha marka qofka waxaa la mida nafsadiisa waxyaabaha uu ku dilaayo haddii la yidhaahdo waxaan dhaaf ha cunin haddaa cunta waa ku dhimanaysaa oo cunow ku dhinto soo gelay qaala wاkhtalafa ahlulcilmi ahlucilmigu waxay isku khilaafeen fii hada kan faqaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen yusallaa calaa kuli man sallaa ila alqiblati qof kastoo qiblada u tukado yacni qof kastoo muslima waa lagu tukanaa marba hadduu qiblada u jeesto oo u tukado waa lagu tukanaya wa calaa qaatili nafsi ninka nafsadiisa dilo hadduu muslim yahayna waa lagu tukanaya wa huwa qowlu sufyaan athawriyi wa isxaaq waqaala axmed imaam axmed wuxuu yidhi laa yusali اlimaamu calaa qaatili nafsi imaamka ku tukan maayo iqtidaa'an binebiyi iyadoo nebiga lagu dayanayo wa yusallii calayhi gayru limaam dadka caadigaa isaga tukanayaan imaamka hayrkiisa sidaan imaam axmed baana dabcan axaadiidta jamcina qaala baabu maa jaءa fi lmadyuuni qofka deynta lagu leeyahay wuxuu ku yimid ninkii waa dhintay deyn bou la dhintay see la yeelaya isaga ma lagu tukanayaa qaala xadaanaa maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa abu dawuud huwa طayaalisiyu qaala akhbaranaa shucbatu can cuثmaana bni cabdillaahi bni mawhab qaala samictu cabdاllahi bn abi qataadata yuxadiثu can abiihi ana nabiya sal l slam nebiga utiya birajulin nin ayaa loo keenay liyusaliya calayhi soo ugu tukado faqaala nabiyu sal l slam nabiga wuxuu yihi salluu calaa saaxibikum idinka ku tukada ninkiina fa ina calayhi daynan maxaa yeeley ninkan deyn baa lagu leeyahay marka deyntu inay khatar tahay ayuu xadiidku tusaana leanna salaadii nebiga iyo ducadii nebiga uu ku waayey deyn darteed lagu leeyahay ducadii nebiga ayuu ku waayey leanna salaatljanaasadu waa duco markaa nebigu wuxuu yihi ninkan deyn baa lagu leeyahay idinka wada idinka ku tukada deynku marka haddii hadda qofka isaga oo maalka markuu qaadanayo deynta uu qaadanayo hadduu u qaato inuu iska soo gudo iyadoo niyadiisu ku jirto uu dadaalayey markaas hadda waa inuu markaa qoro ama uu ka dardaarmo dadkiisu marka hadday yidhaahdaan deynkan annagoo nagu soo wareegay waa lagu tukana oo nebigaba waa ku tukan jiray ayib haddii uu dadka maalkiisa qaato isagoo niyadaba uga jirin inuu bixiyana waa halis man akada amwaala annaasi yuriidu ada'aha adda allahu canhu waman akada amwaala annaasi yuriidu itlaafaha atlafahu llah ninka dadka maalkiisa qaato si uu u baabi'iyo uga cuno uun allah baabi'inayo asagana ninkii inuu iska gudo u qaata niyadaasna allah ka gudaayo khatar waay marka qofka deyntu inay wax culus tahay xadiidka laga qaadanayo deynka waxaa la mida xaq islaameed qofku inuu la dhinto dhan deyntu waa un waa waa mithaal haddii marka booli ou haysto xaq islaameed uuba haystaaba waa la waa ku dhintay ee kaasaa kaga owleysan soo maha inaan in la yidhaahdo maya lagu tukan maayo ninkii ahlu fadliga iyo inuusa ku tukanin ciddii kale markaa ku tukanaysa idinka ku tukada in la yidhahdo si dadku ninkaani uu uga dhex noqdo wax cambaar leh oo dadka ka dhex muuqdaa la raba inuu ahaado laakiin haddii ninkii lagu tukado wixii la doonaba qiimeyn la siiyo la qiimeeyo macnaheedu waxay noqonaysaa dhib male arrintan iskaga soco siiradaas iyo qaabkaas iyaa la fududaynaa taasna ma fiicno qaala abu qataadata abu qataada wuxuu yidhi huwa calaya deynka ninkan lagu leeyahay anay korkayga tahay anaa bixinayo ayib faqaala rasuulu lahi sal l slam nabiga wuxuu yihi bilwafaa oofin miyaa adiga dushaada ay ka noqonaysaa oo ma oofinaysaa qaala bilwafaa ayuu fasallaa calayhi markaasuu nebiga ku tukaday waa la sii adkeeyey bal bilwafaa baa nebigu leeyahay qaala wafi lbaabi can jaabirin wasalamata bni lakwac wa asmaaa binti yaziid qaala xadiidu abi qataadata xadiidun xasanu صaxiix qaala xadaanii abulfadl maktuumu bnu lcabaas whuwa almarwasiy wayuqaalu aلtirmidiyu maqbul rawaa lahu الtirmidiyu faqad qala xadaanii cabdالlahi bnu صaalx qala xadaanii leyth qala xadaanii cuqayl can ibni shihaab qala akhbaranii abu salamta bnu cabdالraxman can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slama kana yu'taa birajuli nin ayaa lala imaanayay loo keenayey almutawafaa la oofsaday calayhi daynu dushiisu ay dayn tahay fayaquulu wuxuu dhahaya hal taraka lidaynihi min qadaa'in ninkan deyntiisa maal laga gudo ma ka tegay isaga ma dhaafayoo ma ka tegay maal deyntiisaan ku aado fayaquul markaa fain fain xudita haddii loo sheego anahu taraka wafaa-an wax oofin ugu filan oo ku aada maala inuu ka tegay salla calayhi waa ku tukanayay wailaa haddii kalena qaala lilmuslimiina muslimiinta wuxuu ku odhanayay salluu calaa saaxibikum ku tukada ninkiinan falamaa fataxa allaahu calayhi lfutuuxa alle marka uu u furay futuuxa guulaha faraha badnaa markuu nebigu siiyey oo baytulmaalkii maal soo galay qaama waa istaagay nebiga faqaala wuxuu yidhi ana wlaa bilmu'miniina min anfusihim anaa muslimiinta naftooda uga dhow naftooda anaa ka jecel faman twufiya min almu'miniina qofkii la oofsado mu'miniinta ka mida wa taraka daynan daynna ka tegey isaga lagu leeyahay calaya qadaa'uhu gudidiisa anay dushey saaran waman taraka maalan maal ninkii dhaafayna fa huwa liwarahatihi dadka dhaxli lahaa ayuu ayaa iskale maalka yani macnuhu wuxuu yahay culayskiinana aniga waa qaada idinka dheeftiinana idinkaa iskale idinkama raba dheeftiinana meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa dowladda mas-uuliyaadka u yaalla waxaa ka mid a dadka mucsiriinta ee deynta lagu yeeshay aan iska bixin karin in qasnada dowladda looga bixiyo oo duyinta dadkaa laga gudo laga bixiyo nabigu siduu yeeli jiray sala allahu calayhi wasalam ayb hadda cagsiga iska noqotayba dadka iyagii jeebkoodii baa loo dhaca xuquuqdii ay lahaayeen inay helaan ba iska dhaafa meel kasta waxaa laga yaabaa marka saasaa loogu taagan yahay ayb marka culayskiinana nebigu wuxuu leey anaa qaadaayo idinka dheefta aada haysataanna idinkama rabo dheeftaas dadkiina ha qaataan waa markii dambe marka sidaanuu yeeli jiray marka imaamka isaga ka bixinayo ninkii inta dayn lagu yeeshay iska bixin waayey waa inuu markaa ku gargaaro arrintaas qaala hada xadiidun xasanun صaxiix qad rawaahu yaxya bnu bukayr wagayru waaxidin baa wariyey can ilayt bni sacdin qaala marka qeybta intan dambe bacdi maطbuucaatku ma qoraayo waxaa ku ti waxay ku dareen naxwu xadiidi cabdillaahi bni saalix ay ku dareen mabuucaatku ayb qaala baabu maa jaءa fi cadaabi اlqabri cadaab lqabriga wuxuu ku yimi qabriga yani in laysku cadaabayo qala xadaثna abu slma yaxya bnu khlfin اlbصriyu qala xadaثna bshr bn اlmfضل can cabdالرaحman bn isxaaq can saciid bn abi saciidi اlmaqburiy can abi hurayrata qala qala rasuulu lah sal ly slam ida qubira اlmayitu meydka haddii la duugo ow qaala axadukum midkiin ataahu malakaani laba malag baa u imaanayaan aswadaani madmadow asraqaani cagaaran yuqaalu liaxadihimaa midkood waxaa la dhahaa almunkaru waliaakhara annakiiru fayaquulaani waxay dhahayaan marka xadiidkaanaa ku yimid labada qabriga munkar iyo nakiir in la yidhaaho fayaquulaani waxay dhahayaan maa kunta taquulu fi hada arajul ninkan maxaad ka dhihi jirtay fayaquulu wuxuu dhahayaa maa kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray awal huwa cabdullaahi warasuuluhu ninkan waa alle addoonkiis waa rasuul allaw ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamada cabduhu warasuuluh qabriga marka waxaa lagu baxsadaa ama lagu fakadaa tawxiidka iyo mutaabacada nebiga ayb dad kale aqoonsigiisu xama taraaya niman baa marka waxay yidhaahdeen qof aan addoon aan ilaahay aqoonin rasu alla waa aqoon waaye rasuulkii waa aqoon waaye markaasaa waxaa la yidhi shiikh awliyada ka mid u aqooday markii wax la weydiiyaba ninkaas magaciisuu sheegaya markaas alla markii la su-aalana ma yaqaan rasuulkii ma yaqaan ninkaas markaas mala malaa-igtii waxaa la yidhi allah wuxuu malaa-igtu ku yidhi addoonkaygaas hadduu yaqaano iska daa dhib maleyno aniga aqoon waaye kaburat kalimatan takhruju min afwaahihim in yaquuluuna ilaa kadiban dadkan ilaahay bay addoomo u yihiin dad addoomo uma aha rabbigii ay addoommada u ahaayeen inay gara waayaan makhluuq makhluuqaadka ka mida ay gartaan maxay keenaytaas allana waa gara waayeen rasuulkii waa gara waayeen diinta islaamka ma leh ninay yaqaanaan marka ninkaa in la caabudo maana loo soo dira ma ogtahay ninka aan aqoonin dadkaas oo dhan laakiin tawxiidka laga helo nebigana raaco ee aan awliyada kulligood magacyadooda aan ka saynin weligiisna aana xataa arkin ama maqlin waa badbaadaa dadka waxaa lagu addoonsaday tawxiidka iyo sunnada nebiga sal l slam marka gariib waay goorta uu bani aadan booskii alla galay iyo booskii rasuulka uu galay bani aadan aan rasuul ahayn waktigay taasi noqotaa lala yaaban yahay fayaquulaani waxay dhahayaan qad kunaa naclamu waan ogeyn anaka taquulu hada inaad kan dhahayso uma yufsaxu lahu waa loo waasixinayaa fii qabrihi qabrigiisa sabcuuna diraacan toddobaatan dhudhun fii sabciina toddobaatan lagu dhuftay ayaa loo waasixinaya uma yunawaru lahu fiihi waa loo nuurinayaa qabriga dhexdiisa uma yuqaalu lahu waxaa la dhahayaa nam iska hurud fayaquulu wuxuu dhahayaa arjicu ilaa ahlii ehelkaygaan u laabanayaa faukbirahum aan usoo sheegay ehelkayga aan u laabto aan usoo sheegay fayaquulaani marka arjicuda macno waxaa ku jira istifhaam ayb marka faukbira waa la waa la nasbinaa ficilka marka fan ukbirahum ay ka dhiganta fayaquulaani waxay dhahayaan nam iska seexo ka nawmati lcaruusi ninka arooskaa hurdadiisa oo kale aladi laa yuuqiduhu kaasoo uunan toosinaynin ilaa axabu ahlihi ehelkiisa ka loogu jacayl badan yahay ilayhi agtiisa maaha xataa yabcaثahu اllahu ilaa alla uu soo kiciyo min madjacihi dalika meeshaas uu jiifo uu ka soo kiciyo wain kaana munaafiqan munaafiq hadduu ahaana qaala samictu الnaasa yaquuluuna dadkaan maqlay oo wax dhahayaan faqultu milahu ana saasaan eri laa adri ma ogi ayuu dhahaya marka meeshan wain kaana munaafiqan gaalkii aawa riwaayaadka marka waxay tilmaamayaan mu'minkai munaafiqa bis gaalka marka hal yus'alu lkaafiru fi lqabri mas'alo culammada baaraan gaalka isaga qabriga ma lagu su-aalayaa in badanoo culimada kamida ma la su-aalaya le isaga leanna isaga maxaa la su-aalaaba ninkan waaye nin yacni munaafiqa muslimka ku dhex jiray kaas waaye marka isaga iyo mu'minkii baa la kala saaraa laakiin gaalkan isaga bannaankooba ka ahaa ummatu moxamed isaga marka in la su-aal la weydiiya uma baahna laakiin ma la cadaabaya dabcan waa la cadaaba cadaabulqabriga waa ku dhacaa gaalka laakiin su-aal iyo isaga mabaa la haba leanna isaga wixiis waa caddaayeen marka kitaabu ruuxa ibnulqayim iyo waa uga hadlaa meelahan wain kaana munaafiqan hadduu yahayna qaala samictu nnaasa yaquuluuna faqultu milahu baan idhi laa adri ma garanayuu leeyahay fayaquulaani waxay dhahayaan qad kunaa naclamu waan ogeyn anaka taquulu dalika sidaa inaad leedahay oo dhahaysa fayuqaalu lilardi dhulka waxaa lagu dhahayaa ilta'imii soo duman calayhi korkiisa isku imow ninkan korkiisa fatalta'imu calayhi waa isku soo imaanaysaa isku soo dunmaysaa fatakhtalifu fiiha adlaacuhu feerihiisiibaa isweydaaranaya feerihii kuwa inta jira halkaas aadayaan kuwana halkan bay aadayaan walciyaadu billah falaa yazaalu fiiha ka tegi maayo ka zuuli maayo sidaas inuu dhexdeeda yahay mucadaban mid la cadaabayo uu yahay meeshaa dhexdeeda lagu cadaabayo xataa yabcatahu allahu falaa yazaalu ka zuuli maayo mucadaban in ku la cadaabayo inuu yahay fiiha qabriga dhexdiisa xataa yabcatahu allahu ilaa alla uu soo bixiyo min madjacihi dalika xadiidka marka waxaa laga qaadanaa cadaabu lqabriga inuu jiro fiihi ihbaatu cadaabi lqabri qur-aanka saddex aayadoodaa lagu sheegay cadaabuulqabriga mid waxay tahay yuhabbit allahu aladiina aamanuu bilqowli haabiti fi lxayaati اddunya wafi laakhira suuratu ibraahim aayadda labaad waxay tahay waman acrada can dikrii faina lahu maciishata danka fii suurati طaaha waa lagu fasiray aayadda saddexaadna suuratu haafir annaaru yucraduuna calayha guduwa wacashiya wayowma taquumu saacatu idkhuluu aala fircawna ashadda alcadaab ama adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab maxalushaahidka annaaru yucraduuna calayha guduwa wacashiya reer fircawn aroor iyo galabba cadaabkaa loo bandhigaa waa cadaab lqabri maalinta qiyaamaha iyo waa la kala soocay cadaab cardigan wayowma taquumu saacatuna adkiluu ala fircawna ashadda alcadaab ayaa la dhahaya axaadiidtana marka waa kuwaana cadaabulqabriga tilmaamaya waana mutawaatir muctasiladan ogolayn oo iyagu waxay leeyihin qabriga layskuma cadaaba qaala wafi lbaabi can caliyin wazayd bni haabiti wabni cabaas wاlbara bni caazib waabi ayub أنس وجابر وعائشة وأبي سعيد كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر قال حديث, حديث أبي هريرة حديث حسن غريب قال حدثنا هناد وهو ابن سري قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم idaa maata almeyitu meydka hadduu dhinto curida calayhi maqcaduhu waxaa loo bandhigaa meesha uu fariisanayo fain kaana min ahli اljannati hadduu ahlu janno yahay famin ahli اljannati ahlu jannaha meesha uu ka ahlu jannada xaggooda u ahaanaya oo yani meesha uu fariisanayo waa meesha ahlu jannada fadhiya wain kaana min ahli الnaari famin ahli الnaar uma yuqaalu waxaa la dhahayaa hada kani maqcaduka weeyaan meesha aad fadhinayso xataa yabcahaka allahu ywma اlqiyaama ayb meeshan maqcadkaagii makaanu fadhigaaga waa ilaa iyo lagu soo bixinayo maalinta qiyaama yani halkan baad fadhinaysaa meesha aada jannada iyo ka gelaysid iyana sidaas ayaad u arkaysaa jannadii baa la tusayaa meesha uu ka gelaayay marka maq meeshan baadna fadhinaysaa baa la leeyahay maqcadkaagu noqonaya ilaa alla kaa soo baxay qaala marka riwaayadka qaar waxay leeyihin waxuu dhahayaa rabbi aqim isaaca rabbi aqim isaaca ilaahu saacadda keen saacadda keen ilaahu saacadda oog oo soo yani istaaji wuxuu rabaa inuu meeshaas gala marka la tusaayo ninka kale ee naarta la tusaayo meeshuu ka gelaayana wuxuu leeyahay rabbi laa tuqim isaaca ilaahu saacadda ha keeni leanna saacaddii waxaa ku xiran dadka mustaqbalkooda dambe jannada iyo naarta ilaah naar ka magan galba qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala baabu maa jaءa fi ajri man caza musaaban wuxuu ku yimid qofkii u tacsiyeeyo qof musiiba ku dhacday oo ay asiibtay qال xdثna يوسف بن عيسى وهو الزهري qال xdثna علي بن cاaصم وهو الواسطي qال xdثna qال xdثna واللahi محمد بن سuqة عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى اه سلم qال mن عزى مصاaبا qofkii u tacsiyeeyey qof la asiibay falahu مثل أجrihi midkaa musiibada ku dhacdee sbray أjrkiisoo kale u leeyahay qal hada xadiiث غrيb la nacrifhu marfuuعa ila min xadiiثi عaliي bni caaصim warawaa bacduهm can mxamed bni suuqata ayay ka wariyeen bihada اlisnaadi cali bni caaصim ay khilaafeen milahu mawquufa isagoo mawquufay keeneen walam yarfachu qaala wayuqaalu akharu ma btuliya bihi caliي bnu caaصim wixii ugu badnaa ee lagu imtixaanay caliي bnu caaصim bihada اlxadiiثi ayuu ahaa naqamuu calayhi xadiidkaanay ku qoonsadeen macnaha waxaa laga wadaa ninkan cali bnu caasim tarjamadiisa waxaa la yidhi saduuqun yukhdi'u wa yusiru isaga marka heyrkiis hadduu xadiidka mawquuf ka dhigay isagii oo saduuqun yukhdi la yidhina uu ka dhigay marfuuc marka mawquuf inuu xoog badan yahay qaala baabu maa jaءa fi man yamuutu ywma اljumucati wuxuu ku yimid qofka dhimanaya maalinta jumcada marka maalinta jumcada ama habeenka jumcada ay soo gelayso qofka dhintaa muxuu xaalkiisu yahay qaala xadaثna mxamed bnu bashaar wahuw bundaar qaala xadaثna cabdالرaحman bnu mahdiy wabu caamirin اlcaqadiyu qaala xadaثna hishaam bnu sacdi can saciid bni abi hilaal can saciid bni abi hilaal can rabiicata bni sayfin wahuwa saduuqun lahu manaakiir can cabdillaahi bni camrin qaal qaala rasuulu llahi sal ll ly slama maa min muslimin muslim ma jira yamuutu dhimanayo yowma aljumucati maalinta jumcada ow leylata aljumucati ama habeenka jumcada soo gelayso ilaa waqaahu llahu fitnata alqabri ilaa alla wuxuu ka koriyaa cadaab lqabri qaala alimaam abu ciisa hada xadiidu غريب وليس إسناaده بمتصل mه ربيcة بن صyف إنma يrوي عن أبي عبدالرحمن الحبلي عن عبدالله بن عمر ولا نعرف لربيcة بن صyف سماعا من عبداللhi بن عمر ou ka mqlay ma نqaanin yacni inqiaacu xadiidka ku cileeyey tirmidi xadiidkan laakiin duruq badan buu ku yimid bimajmuuci duruqihina waa xasan ayb dariiqan waay dariiqa uu tirmidi cilaynaya laakiin bimajmuuci duruqihi waa xasan oo riwaayaad aada u fara badan oo kala duduwan buu ku yimid waxaana laga qaataa jumcada dhimashadeeda maalinta jumcada ama habeenka jumcada soo gelaya oo qofka dhinto inay ka mid tahay min calaamaati xusni اlkhaatima qaala baabu maa jaءa fi tacjiili اljanaazati janaazada dedejinteeda wuxuu kusoo arooray caddayntiisiibu u baab yahay oo janaazada diyaarinteedana in layska dedejiyo qabriga marka loo wadana in la dedejiyo qala xadaثna qtaybaة qala xadaثna cabdالlahi bn wahbi can saciid bn cabd illahi اljuhaniy can mxamed bn cumara bn caliy bn abi طaalibi can abihi can caliy bn abi طaalib ana rasuula اllahi sal ly slama qaala lahu wuxuu ku yidhi yaa caliy halaaثun laa tuakhirhaa saddex ha dib dhigin asalaatu idaa atat salaadu hadday timaado wاljanaazatu idaa xadarat janaazadu hadday taagan tahay walayimu garoobka idaa wajadad lahaa kuf-an idaa wajadta lahaa kuf-an haddaad kuf u hesho idaa wajadta lahaa kuf-an qofku kuf ah haddaad u hesho ha daahininoo guuri ayb xadiidkan isnaadkiisu dacfi baa ku jira waana mukarar waa soo marnay xadiidkan raqamkiisa boqol iyo toddobaatan isagoo ah ayaan kusoo marnay dacfi baana ku jira sanadkiisa ayb qaala hada xadiidu gariibu wamaa araa isnaadahu mutasilan mana u arka buu yidhi in isnaadkiisu uu yahay mutasil wamaa uraa ma la imalo gelinayo ana isnaadahu mutasilan isnaadahu mutasilan inuu yahay qaala baabun baabun aakaru baab kale fi fadli tacziyati tacziyada fadligeeda ku saabsan tacziyadu marka qofka in la sabar siiyo ama middaan aan soo sheegnay hadda ka hor oo guriga laga dhintay in laysugu yimaado oo wax lagu cuno iyada tacziil lama dhehe waa ma'tam ma'tam ayaa la yidhaahdaa waana niyaaxa sharcigu saas u yaqaanaa tacsiyada laga hadlaya halkan qofkii in la sabar siiyo loo tacsiyeeyo qaala marka dadka badanaa istilaaxa sharciga in la raaco midka dadku samaysteen ma la raacayo dadka mushkilada marka waxay tahay istilaaxay samaysanayaan sharciguna istilaaxa kalu shaygan u yaqaanaa hadhow qofkii marka jaahilkaa wuxuu ku leeyahy waaba kan tirmidi a baabeeyo ku dhaha fi fadli tacsiya tacsidiina wuxuu ku fasiraa midaan ayaga waxaan la cunayo guryaha la isugu imaanayo sharcigiina uma yaqaana tirmidiina saas maba u yaqaana leanna xadiidkuu keenayo feeri qaala xadaثna mxamed bnu xaatimin اlmuؤdib qaala xadaثna yunus bnu mxamed qaala xadaثna um اlأswad um اlأswad alkhusaaciya hiqat rawaa lahaa aلtirmidiyu faqط can munayata bnati cubayd bni abi barzata ayb munayatu munayatu bintu cubayd bni abi barza iyada waa laa yucrafu laa laa yucrafu xaaluhaa xaalkeeda lama garanayo majhuululxaal rawaa laha tirmidiyu iyadana can jaddiha abi barzata qaala qaala rasuulu llahi sal l slam man cazaa taklaa man cazaa qofkii u tacziyeeyo thaklaa mid la musiibeeyey qof musiiba ku dhacday ninkii sabarsiiyo musiibada in laga dhinta keliya maaha musiibo kalea isaga dhacday gurigaa ka gubtay maalkaa ka gubtay ilmaha ka dhintay isaga waxbaa ku dhacay inaad sabar siiso ood wax u u sheegto isaga markaa u qalbi dejiso kusiiya waxaa la waa la marshiyaa huwa isagu burdan maro fi ljannati jannadaa laga marshiyaa maro yani jannadii baa maro laga siiyaa maryaha jannada ah ka mid ah qaala hada xadiidu gariib walaysa isnaaduhu bilqawiy isnaadka xadiidkaas ahuma xoog qaala baabu ma jaءa fi rafci اlyadayni calى اljanaazati rafculyadaynka gacmaha kor loo qaado waxaa ku soo arooray janaasada salaada janaasada marka la tukanaya gacmihi in kor loo qaado qala xadaana alqasim bnu dinar alkuufiyu qaala xadaana ismaaciil bnu aban ayb alqasim bnu zakariya bni dinar waaye wahuwa iqatu ismaaciil bnu abanna waxaa weeyaan iqatun sana iqatun tukulima fiihi litashayuci rawaa lahu albuhaariyu watirmidiy ayb ayb alwaraaq qaala xadaana ismaaciil bnu aban alwaraaq can yaxya bni yacla alslamiy wahuwa iqat can abi farwata yazid bn yaziida bn yaziida bni sinaan can zayd bni abi unaysata can الzuhriyi can saciid bn اlmusayab can abi hurayra ana rasuula اlahi sal ly slam nabiga kabara calaa janaazatin janaaza u kibaartay farafaca yadayhi labadiisa gacmooduu kor u qaaday fii awali takbiiratin takbiirada ugu horeyso wawadaca alyumna cala اlyusraa midigtii ayuuna bidixa kor saaray labaa laga qaadanaa marka gacantii in kor loo qaadaayo takbiirada koowaad oo halkan ku sheegay gacantii in kor loo qaadayo takbiiradaas koowaad midigta iyo qabdina in la sameynayo halkan la saaranayo sida salaada loo tukado oo kale qaala hada xadiidu gariibu laa nacrifuhu ila min hada lwajhi waاkhtalafa ahlu اlcilmi fi hada ahlucilmiga way isku khilaafeen fara'a akharu ahli اlcilmi ahlucilmiga badankooda waxay arkeen min asxaabi الnabiyi sal l l slam wagayrihim iyo keyrkood an yarfaca arajulu yadayhi qofku inuu labadiisa gacmood kor u qaado fii kulli takbiiratin takbiiro kasto cala ljanaazati janaazada u takbiirana afartaba inuu gacmaha kor u qaado wuxuuna ka xikaayoonayaa akharu saxaaba saxaabada badankood ayib dad baa marka waxay leeyihiin nebiga kamaa soo aroorin iyadoo nas a nebiga lagama haayo saxaabada badankood iyay ka fiirsadeen waa nebigun bay ka arkayaan soo ayb waxaa qariiba marka dad cilmiga ku tadaful ku sameynaayo waxay leeyihiin dadkay ka celinayaan janaazadii gacmaha kor looma qaado sunnada ma ahan saas waa bidco kuwaa dhahaya marka bidcadan iyo sunnadan yani qof aan aqoon u lahayn uu ka hadlaayo su dhibaato un ma noqonaysa ninbaa marka wuxuu yidhi sideedaba nusuusta qalad in loo fahmaa wax ka daran ma laha leanna qofkii waaba ku cibaadaysanayaa qaladuuna ku cibaadaysanaya isagii fahamkiisii qaldanaa ayuu dadkii ku dhaleecaynayaa isagii ku cibaadaysanayaa dhibaata qaladka kalaa dhaama marka kaas oo kale wa huwa qowl bni lmubaarak washaaficiyi wa axmeda wa isxaaq waa qowlka aimadaana ay qabaan waqaala bacdu ahli lcilmi ahlucilmiga qaar kale saxaabo maunan dhihin kuwana waxay yidhaahdeen laa yarfacu yadayhi labadiisa gacmood kor u qaadi maayo ila fii awali maratin marka ugu horeeya wa huwa qowlu thawriyi ahli wa ahli lkuufa xanafiyadaana qabaan xanafiyada gacmaha maba qaadaan salaadaha kale xataa ya rafculyadayn salaadii baa soo marnay wadukira can ibni lmubaarak waxaa laga sheegay anahu qaala inuu yihi fi salaati cala ljanaazati laa yaqbidu biyamiinihi cala shimaalihi ibn lmubaarak waxaa laga wariyey midigta bidixda ku qaban maayo adeyna wara'aa bacdu ahli lcilmina waxay arkeen an yaqbida biyamiinihi cala shimaalihi inuu ku qabto kamaa yafcalu fi salaati sida uu salaada ku sameeyo markaa buu yidhi yaqbidu axabu ilaya yani qabduhu axabu ilay qabashadiisa aniga agtayda la ii jacayl baday axabudan waa khabar yaqbiduhudan marka waxaa laga awilayaa masder inkastoo anti iyo wixii masderiyada ay maqan tahay waa iska dhacdaa mararka qaar ficilkiioo markaa masder laga awilo yaqbidu axabu ilaya ay qabduhu axabu ilaya sidaasay noqona waana ku yimaada axaadii xadiidkii arbiciinka ku jiray yacdilu bayna tnayni ama tacdilu bayna tnayni cadlu kow wahaakada masdar asna laga labayn ayb tumiid اladaa can اariiq imaadatuka aladaa can اariiqi sadaqat waaye ayaa la leeyahay yaqbidu marka qabduhu isaga inuu labada gacmood isku qabtaa axabu ilaya la ii jacayl badan yahay agteeda qaala baabu maa jaa wuxuu ku yimid ana nafsa almu'mini muminka nafsadiisa mucallaqatun inay tahay mid la xiray bidaynihi in loo xiray naftiisa waa xabisan tahay deynkay u xabisan tahay xataa yuqdaa canhu ilaa laga gudo deynkaas yani inta uu qabriga ku jira dayn lagu leeyahay waa xabisan yahay markii laga gudaa fasax uu helaa allah mustacaan dadka annaga hadda dadkeenna dhaqan waxay ka dhigteen ninkii waa dhimana maba la sugaayaba dayn maxaa lagu lahayo iyo ma la dhahaayo dhaxalkii unbaa la boobay kun hadduu ka tegay yani war dayn ma ma jiraa iyo la dhihi maayo kunkiyaa lakala booba dadkiyaa waxay u bateen dad iska balwad dadkii balwadda lahaayaa bateen wax ay u abayeelaayeen marka male ninkii waa dhintay maalkiina nin balwad low gacanta u galay ma kula tahay inuu dayn ka bixinayo abadan marka ilmaha in la tarbiyeeyo wax fiican waayo ee qofka isaga laftiisa maalkiisa daynta inuu dadejiyo inuu iska bixiyo waxba inuunan dad sugin weliba ninkay ka dambeeyaan kuwa marka iyagu lu-amo ah inuu iska dadejiyo dadkuna zamankan waxaas waa laysaga bateen allah mustacaan qaar kalena waa u dadaalay is leeyihiinoo waxaa laga yaabaa inay qarash ku bixiyaan tacsidiisa toddoba beri xoolo le la qalaan dayn maa lagu leeyahay mase laguma laha maba isweydiinayo kuwaas ayaguna qof jaahila inuu kuu khidmaayo faa-iido male nin xooga aqoon lahaa kuu roon dadka marka in wax la bara qala xadaثna maxmud bn غaylan qala xadaثna abu usama عan zakariya bni abi zaئdta عan sacd bni ibrahim عan abi slmة عan abi hurayrata qaal qala rasuulu lahi sal ه ly slam nafs اlmuؤmini qofka muminkaa nafsadiisa mucallaqat bidaynihi waa mid la xiray deynka dartiisa xataa yuqضى canhu ilaa laga gudo qala xadaثna mxamed bn bashaar qala xadaثna cabdالرaحman bn mahdi qala xadaثna ibrahim bn sacdi can abihi can cumar bni abi salamata can abihi can abi hurayra can الnabiy sal ه slam anahu qaal nafs اlmumini mucalaqat bidaynihi xata yuqضى canhu ilaa laga gudo qala hada xadiiثu xasan wahuwa aصxu min alأwaliin xadiidkii hore kanaa ka asaxnimo badan labadaba abu hureyre kasoo dhacaya akhiru kitaabi اljanaa'iz wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed